asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiinayna kuwada ugu waaweyn dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisa howlgal lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab madaxtooyada soomaaliya oo shaacisay wakhtiga lasoo gebagabeynayo howlgalka wejiga koowaad ee dagaalka shabaab ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo horaan la wareegay degmada ceeldheer oo weli howlgallo ka wado gudaha degmadaasi maamulka qaatomo oo shir ka leh doorashooyinka maamulka puntland ee lagu wado dhowaan inay ka dhacaan magaalada garowe ee gobolka nugaal faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo maanta laga dareemayo qeybo ka mid ah gobolka mudug ee soomaaliya dhaqdhaqaaqyadaasi oo ka dhan ah dagaalamayaasha shabaab maamulka puntland oo ku jira diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan doorashooyinka lagu wado inay dhowaan ay ka dhacaan magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland iyo hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmaa oo magaalada muqdisho ku qabatay shir lagaga hadlayo xaaladaha bani-aadinimo ee ka jira dalka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal saakay waa subax jimco ah taariikhduna waxay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha disembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqsheen waxay ayeen qodobada warka iyaga subax saakay kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgal lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa war ay xalay soo saartay waxay kaga hadlay waxay kaga hadashay howlgal lagu dilay sargaal ka tirsan dagaalamayaasha shabaab kaasi oo horaan dilkiisu u xaqiijiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya warkan kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa ahaa mid lagu xoojinayo islamar ahaantaana lagu adkeynayo dilka sargaalkaasi sare ee ka tirsan dagaalamayaasha shabaab oo lagu magacaabo macalin ayman warkan waxaa lagu yidhi howlgal qorsheysan oo iska kaashadeen ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo ciidamada mareykanka ayaa lagu dilay horjooga macalin ayman howlgalkan oo dhacay toddobiyo tobankii bishan aynu ku guda jirnay ee december waxa uu ka dhacay degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ee soomaaliya horjoogaha la dilay ee macalin ayman waxa uu ahaa dhagarqabo muhiim ah oo cadowga u abaabuli jiray weeraro argagixisadu ay ka geysato gudaha dalka iyo dibaddiisa ama dalalka diriska ah kuwaasi oo waxay ku noqdaan dad soomaaliyeed ayaa lagu yidhi warkan kasoo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya marka waxaa intaasi la raaciyey dowladda federaalk ee soomaaliya oo taageero ka helayso dadkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah waxaa ka go-an beegsiga horjoogayaasha argagixisada iyo maleeshiyaadka haraadiga ku ah kooxda ayaa lasii raaciyey warkani dowladda soomaaliya waxay mar kale ku celinaysaa in horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka la qalday inay u furan tahay oo ay fursad u haystaan inay isu soo dhiibaan oo isu soo dhiibaan dowladda dibna ay dadkooda uga mid noqdaan si baa la yidhi ay naftooda uga badbaadsadaan howlgalka ciidamada qaranka iyo geesiyaasha dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamigu ay wadaan ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya war-aan ayaeed markii dowladda mareykanku ay sheegtay in howlgalkaasi la fuliyey oo ka dhacay gobolka jubbada dhexe ee soomaaliya lagu dilay horjoogahaasi ka tirsan dagaalamayaasha shabaab sidoo kaleetana ay dowladda federaalk ee soomaaliya u shaacisay arrinkan taliyaha ciidanka militariga soomaaliya oo u waramay warbaahinta dowladda ayaa mar sii horreysay xaqiijiyey geerida ninkani la sheegay inuu ahaa sargaal muhiim oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab balse warka dowladda hadda kasoo baxay ayaa u muuqday inuu yahay mid lagu xaqiijinayo jiritaanka warka la xiriira dilka macalin ayman oo ka mid ahaa saraakiisha ugu sarsareysa ee dagaalamayaasha shabaab geesaha kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay in howlgalka ka socanayo gobolada dhexe ee soomaaliya iyo gulubka dagaal ee ka dhan ah maleeshiyada shabaab in lasoo gabagabeyn doono bisha februari ee sanadka soo aadan bilowgiisa la-taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xuseen sheekh maxamuud oo warays aanilaade wax laga weydiiyey howlgalada iyo gulubka dagaal ee ka dhana dagaalamayaasha shabaab iyo haddii ay dowladda federaalk ee soomaaliya cashiri ka baratay dhacdooyinkii weeraradii coos weyne iyo sidoo kale deegaano kale oo kamid ah gobolada dhexe ee soomaaliya ka dhacay kuwaasi oo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya jab xoogan kasoo gaaray waxaana uu la taliyaha dhanka amniga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu su-aalahaasi ka jawaabayay sidoo kaleetana wax laga weydiiyey goorta ay dowladdu si rasmi ah usoo afmeeri doonto wejiga koowaad ee dagaalka shabaab waxaana uu sheegay in horaanta bisha februari ee sanadka soo aadan laba kun afar iyo labaatan lasoo afmeeri doono waa kan la taliyaha dhinaca amniga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya ku bedelay ayaa ama joint ahaan jiray ama iyaga ayaa gaar hawshaas u geli jiray dagaalkaas wuxuu lahaa laba fays fayska koowaad oo aan labada gobol oo muqdisho waqooyiga ka jira maaragtay loo qeybiyey oo ah hirshabeelle iyo galmudug dabcan de waad ka warhaysaan meesha uu marayo haddana fayskaas dhammaadkiisa ayaa dhaqdhaqaaqiisa aada maalmaha newska ka maqlayseen in maaragtay lagu guuray ama maaragtay dolal cusub ay maaragtay laga qabsaday dabcan annaga ka dowlad ahaan waxaan filaynaa muddo aada u kooban hawshaas in dee lasoo afjaro oo dibudhaceeda ay qeyb ka ahayd daadadkii iyo roobabkii labadii bilood saddexdii bilooda lasoo dhaafay uu dhulka kala xiray hadda ay dib noogu furantay fayska labaad oo dabcan labadii gobol oo koonfurta ahaa south west iyo jubbaland iyana wuxuu uun ka dambeyn doonaa hawshaas markii ay noo soo gabagabowdo de detailska oo oo maaragtay howlgalka de details oon halkan ka geli kara maaha laakiin qorshaha noo degan waxay tahay in aysan nala gaarin bisha february hadduu aa la yidhaahdo
waa maasantaha waxaa jeclahay
codkaasi aada maqleyseen dhegeystayaal waxa uu ahaa la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana uu ka warbixinayay howlgalka iyo gulubka dagaal ee ka dhan ah dagaalamayaasha shabaab wejiga koowaad iyo goorta ay tahay in lasoo afmeeri doono geesa kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo la wareegay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ee soomaaliya ayaa lasoo sheegayaa inay isku ballaariyeen degmada iyaga oo howlgallo culus ka bilaabay degmadaasi ceeldheer ee gobolka galgaduud ee soomaaliya sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo cabdifataax muumin ilkacse
waa cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo howlgal miina baaris ah ka sameeyey degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud kadib markii ay ula wareegeen gacan ku-haynteeda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo garab ka helaya ciidamada deegaanka ayaa si buuxda ula wareegay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud halkaa oo bilooyinkii lasoo dhaafa ay ku sugnaayeen dagaalyahaano ka tirsan al-shabaab ciidamo huwantaha ayaa galay degmada ceeldheer shalay oo arbaco ahayd waxaana ay ciidamada halkaas ay ka wadaan howlgallo ay ku xaqiijinayaan ammaanka degmada ceeldheer oo saldhig muhiim u ahayd dagaalyahanada al-shabaab saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ayaa sheegay inay si buuxda gacantooda ugu jirto degmada ceeldheer waxa ayna xuseen in ay howlgal ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ay sii wadayaan inta ay al-shabaab ka saarayaan goobaha ay ka joogaan bariga gobolka galgaduud degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxa ay bilooyin ka hor ka soo baxay ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka waxaana degmadaasi dib gacantooda ugu gashay dagaalamayaasha al-shabaab oo horay sannado badan ay haysteen dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa kordhiyey howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab oo la doonayo in looga saaro deegaanihii degmooyin ay kaga sugan yihiin bariga gobolka galgaduud cabdifataax muun warbaahinta dalsan
aada ayuu mahadsan yahay waryahayaga cabdifataax muumin oo warbixinta warkaasi eegayay dhinaca kaleetana sida ay ku waramayaan wararka ka imaanaya magaalada garowe ee gobolka andiraadi magaalada laascaanood ee gobolka sool isimada dhaqanka ee khaatumo ayaa shirar goonigooniya waxay ka leeyihiin arrinta la xidhiidha doorashooyinka puntland ee ka socda magaalada garowe ee gobolka nugaal iyada oo dhowaan lagu wado in doorashooyinka puntland ee golayaasha deegaanka lasoo gabagabeeyo ismada dhaqanka ayaa qaarkood waxay sheegeen inay markaasi aanay soo xuli doonin xildhibaanada golaha wakiilada puntland ku matali doono maamulka khaatumo waxaana garaad jaamaca garaad cali oo kamid ah ismada dhaqanka oo warbaahinta kula hadlay magaalada laascanood uu ka hadlay haddii xildhibaano cusub oo ka tirsan s c loo xuli doono puntland waxaana uu dhinaca kale uu sheegay inaanay jiri doonin xildhibaan cusub oo matali doono s c khaatumo maamulkooda kumeel gaarka ah kuwa oo ka mid noqon doono puntland waxa uu sheegay dhinaca kale in aanay muddo ugu dari doonin xildhibaanadii hore ee matalaya maamulkan danta dadka puntland iyo kuwa khaatumo ayuu sheegay inay ku jirto in ay noqdaan labada dhinacba laba maamul oo markaasi diris ah siduu hadalku dhigay garaad jaamaca garaad cali oo ka hadlay magaalada laascanood ee gobolka sool aankii inaan anigu kayga sheego lagama maarmaan bay noqotay dhagalaay maqal anigu horena umaan xuli jirin baarlamaan haddeerna xuli maayo waxaana walaaladay iyo saaxiibaday aan leeyahay yaynaan ku daba dhuumanin maamulka s c khaatumo oo bambogan jala yaynaan gacanta u gelinin sidaasoo kale ama wadar ama waaxid aynu u caddayno mid hore u joogayna inaynaan u kordhin wakhtiga mid cusubna aynaan xulayn aynu u kordhino walaaladeen reer puntlandna jahwareerka aynu ka dayno jahwareerka aynu ka dayno oo waxay ku tashadaan aynu siino anigu shaksiya ahaan waxaan jeclaa muuqatana inay dantu ku jirto puntland iyo s c ba ugu jirto
waxa uu ahaa garaad jaamac garaad cali oo kamid ah ismada dhaqanka ee khaatumo warkii subaxaasaa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartaana dhegeysataa waa naga intaa warkankiisa xiga nabad iyo warsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel